بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن الكريم كسورة إسراء ولي يعني كجرناه nimankii madax adaygooda oo dalbaday xataa in malag loo keeno waa looga jawaabo waxaa leehi dadka dhulka degan hadday malag yihiin malag unbaa rasuul looga dhigi lahaa intii isku jinsi ah oo is-afgaranaysa iyo xikmada ilaahay inuu rasuul isaga dhigo taasay xikmada ilaahay ku jirtaa marka waman yahdi allaahu ilaahay qofkii uu hanuuniyo fa huwa almuhtadii kaasaa hanuunsan waxaa sidaa loo leeyahay nimankan muxuu ahaayey inaynan aslama ka naaqusnayn aayad iyo mucjize iyo wax walba si walba in loola hadlay laakiin ilaahay uuna la doonin inay hanuunaan waman qofkii yahdillaahu ilaahay uu hanuuniyo fa huwa almuhtad isagaa hanuunsan isagaa rashiid oo saciida waman yudlil illaahu qofkuu ilaahay baadiyeeyana falan tajida uma helaysid lahu kuwa awliyaa'a kuwa u gargaaro kuwa u gargaara ma helaysid min duunihi ilaahay sokadiisa oo gacanta qabto oo ka ilaaliya cadaabka ilaahay ma arkaysid weeyaan umaydullahu falan tajida lahum awliyaa'a kuwo awliyo u gargaaro oo min duunihi ilaahay sukadiisa ah wanaxshuruhum waynu soo kulmin doonaa yowma alqiyaamati yowmaalqiyaamaha calaa wujuuhihim iyaga oo waxaawe wejiyaalkooda ku socda ama malaa'igtu ay wejiyaalka yowma yusxabuuna calaa wujuuhihim sidii uu qur'aanka yidhi iyaga oo yusxabuuna yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim la jiidayo ayaa la keeni doonaa waxaa weeyaan sidaasuu ilaahay wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim wejiyaalkooda iyagoo ku socdana way jirtaa oo inay yidhaahdeen asxaabtu xataa siay wejiga ugu socon oo nabigeenna uu yidhi allihii lugaha ku socodsiiyey wuxuu qaadir ku yahay inuu wejigana kuwa waa la qallibayo waa la gembiyey wey calaa wujuuhim xumyan iyagoo indhala wa bukman iyagoo afla wa summan iyagoo dhegala ma'waahum meesha ay u hoyanayaana ma'waahum jahannamu hoygooduna waa jahannama kullamaa khabat markay jahannamadaa ay dantaba zidnaahum waxaan u kordhinaynaa saciiran waa lasii hurinayaayo kullamaa khabat markay dantaba zidnaahum saciiran hurin baan u siyaadinaa daalika cadaabkaasna jazaa'uhum waa abaalkoodii biannahum bisababi annahum kafaruu inay ku gaaloobeen baa cadaabkaa loogu abaalmariyey biaayaatinaa aayaadkanaga oo wa qaaluu ay idhaahdeen a idaa kunnaa ma haddii aan ahaano cidaaman lafo haddaan ahaano iyo wa rufaatan lafo oo burbur ah burur ah oo baaliyoobay oo mufatatatan oo kala googo kala jajabay haddaan noqonno a'innaa annagu lamabcuuhuuna miyaa nala soo saarayaa khalqan abuuris jadiidan oo cusub miyaa nala soo saarayaa saasay yidhaahdeen marka allah subxaanahu wa tacaala in la soo saari karo loogama jaaban waa laydin soo saari ilaen in badan baa la yidhihe laakiin alle inuu awood u leeyahay inuu soo saari karo yaa adiladoodii loo keeno waxaa le awalam yarow miyayna arkaynin waa istifhaam oo lagu diidan yahay oo lagu canaananayo in ay la yaabaan in la soo celiyo iyaga oo miyayna arkaynin qudrada ilaahay iyo awooddiisa oo waxyaabahan waaweyn ay indhaha ku hayaan allaha abuuray makhluuqaadkan waaweyn awalam yarow miyayna arkaynin ana allaaha alle alladii allihii khalaqa uumay assamaawaati cirarka uumay waalarda ardada uumay qaadirun inuu awood u leeyahay calaa an yakhluqa inuu abuuro mislahum iyagoo kale wa jacala wuxuu u yeelay lahum iyaga ajalan madal buu u yeelay oo laa rayba fiihi aan shaki lahayn wax yar oo ay nool yihiinoo mawdkooda ka dhiman unbaa u dhiman xataa markay dhintaan waxaa weeye man maata qaamad qiyaamatuhu baa la yidhaahdaayo dhimashada ay saa u dhimanayaanba qiyaamadii weeyaan alla wuxuu yidhi wajacala lahum wuxuu u yeelay ajalan madal oo laa rayba fiihi aan shaki ka taagnayn fa abaa way diideen addaalimuuna daalimiintana ilaa kufuuran gaalnimo ma ogiye wax kale way diideen qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaqi wa kaana alinsaanu qatuuraa aayaddan wuxuu ilaahay wuxuu noo sheegi nimankaa gaalada ah ee isla waaweyn ee soo jeedinaya in khawaariqulcaadaad iyo mucjizaad la keeno waxaa la yidhi idinku haddaad gacanta idinku jirto risqiga ilaahi iyo nicmada oo dhanoo ilaahay adduunyadiisa uu siiyey waad ku bakhayli lahaydeen waxaa weeye maxaad marka idinkuwa idinkoo ka yaabayo inuu idinka dhammaado maxaad marka idinku waxyaabo kale aad u codcodsanaysaanoo aad u ikhtiraaxanaysaan alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow low antum idinku tamlikuuna haddaad mulkidaan khazaa'ina raxmati rabbii rabbigayga naxariistiisa yacni irsaaqdiisa iyo naxariistiisa kale iyo raxmaddaas bakhaaradeeda iyo khazaa'inteeda haddii aad gacanta idinku jirto idan markaa ay gacanta idiin gashee la amsaktum waad ku dhegi lahaydeenoo waad haysan lahaydeen khashyata alinfaaqi bixinta idinkoo ka cabsanaya inay idinka dhammaato wa kaana alinsaanu insaanka sidiisaba wuxuu ahaaday qatuuran kii quud cidhiidhiyo kii dadka cidhiidhiyo caradaa meeshaa taalla haddaad tidhaahda wax iga sii maya maya wanigayna igu filayn buu ku dhihi wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday qatuuran kii bakhayl ah oo muxuu ahaayey bakhayl ahoo oo dadka quudka ku cidhiidhiyo ayuu ahaaday qatuur baa la yidhaahdaa bakhiilan manuucan kaas weeyaan walaqad xaqiiqee haddana meeshan waxaan gelaynaa qiso yar oo muxuu ahaay aan saa u faahfaahsanayn oo lagaga sheekaynayo nebiyullaahi muuse iyo fircoon dood yar dhex martay oo ku tusaysa xaqa siduu u sarreeyo iyo dhiiranidiisa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay muusaa nebi muuse tisca aayaatin waxaan siinay sagaal aayadood sagaal mucjizo bayinaatin oo cadcad ilaahay wuu dhaartayoo wuxuu yidhi nebi muuse sagaal aayadoodoo cadcad oo nebinimadiisa ku tusayso iyo inuu ilaahay agtiisa kala yimid sagaalkaana waxaa weeye baddii looka waxaa weeye sagaalkaas sida aannu ku soo marray suuratu alacraaf alcasaa ushii iyo walyaddu gacantii iyo waduufaanu duufaankii iyo waljaraadu ayixii iyo walqumalu injirtii ama suuskii oo ka gelayay badarka iyo waddafaadica iyo harrihii iyo waddamu dhiiggii wainfilaaqu albaxri baddi oo kala jeexantay iyo wasiniina sanooyinkii khamsun minhaa fii suurati alacraaf ma aheed sagaal baa ku jirta suuratu alacraaf sagaal kuwa meeshaa laga helaa marka sidaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi walaqad xaqiiqia aataynaa waan siinay muusaa nebi muuse tisca aayaatin sagaal aayadood bayinaatin oo cadcad ee fas'al bilweydii nebi maxamedow banii israa'iila reer binu israa'iilkan kula jooga oo madiine oo kula jooga meelaha oo makana u soo safar tago weydii bal fas'al banii israa'iila id goortii jaa'ahum uu u yimid nabi muuse oo faqaala uu ku yidhi markii uu wixii oo dhan aayaadkii uu u bandhigay faqaala lahu fircawnu fircoon baa wuxuu ku yidhi innii anugu la adunnuka waxaan ku malaynayaa yaa muusaa muusow masxuuran ku la sixray inaad tahay ayaan kuu malaynayaa waa ka nabi muuse marka qaala wuxuu yidhi laqad calimta waad ogaatay waad ogtahay wajaxaduu bihaa wastayqanathaa meeshuu qur'aanka yidhi weeye way og yihiin waxay saxaradiina way ogaadeen oo wax ka sixir badan aan jirin laqad calimta waad ogaatay maa anzala inuusan soo dejinin haa'ulaa'i aayaadkan ilaa rabbu asamaawaati waalardi dhulka iyo cirarka rabbigoodii ma ogiyo basaa'ira iyagoo mucjizooyin cadcad ah basaa'ira iyagoo mucjizooyin cadcad ah oo dadku ay ilaahay awooddiisa ay ku aqoonsanayaan basaa'ira kuwa wax lagu arkayo wa innii aniguna la adunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa fircawnu fircnow masbuuran ku halaagsamay inaad tahay aayadda fiiri dhiirimada xaqa isagu waa ninkaa ana rabbukum alaclaa maa calimtu lakum min ilaahin odhanaye wuxuu yidhi innii la adunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa fircawnu yaa melig ma dhihin waxaa weeye sayidii ma dhihin fakhaama ma dhihin wax kale ma dhihin wuxuu hi yaa fircawnu magaciisii oo cad oo qayaxan yaa fircawnu farcaanow waxaan kugu arkayaa mahbuuran mid halaag u socdaoo la halaagi doono oo oo khasaaray adduuniya aakharaba fa araada wuxuu doonay fircoon an yastafizahum reer banu israa'iil inuu ka eryado waxaa oo uu ka bixiyo min alardi ardadii dhulki inuu ka saaro fa aqraqnaahu waan maashaynay iyo waman dadkii macahu isaga la jiray fircoon jamiican xaal ay yihiin wa qulnaa markaasaan waxaan nidhi min bacdihi markii fircoon iyo qoomkiisii la halaagay ka bacdi libanii israa'iila reer banuu israa'iil waxaan ku nidhi uskunu alarda ardadii dega ardadii oo waxaa weye shaam ahayd ee ilaahay uu barakeeyey ardadaa dega bani israa'iil markii fircoon isagoo hadda ardu masar buu leeyahay laakiin waxaa shaam bay u badan tahay uskunu alarda ardadii dega fa idaa jaa'a markuu yimaado wacdu alaakhirati aakhira wacdigeeda fa idaa jaa'a wacdu yowma alqiyaama ji'naa waan idin keenaynaa bikum idinka lafiifan idinka oo koox koox ah ayaannu idin keenaynaa waxaa weeye haddii markii yimaado qiyaamaha fa idaa jaa'a wacdu alaakhirati ji'naa waan idinla imaanaynaa bikum idinka lafiifan waxaa weeye idinkoo isku dhex isku mukhtaladiin ah oo qof mu'mina iyo ku gaal ah iyo ku baari ah iyo ku faajir ah markaasaan idinkala soocaynaayo waan idinkala madhaynaa mid walba markaasuu muxuu ahaaye yuu u noqonayaa tacdiim xaal qur'aan wa jalaalati qadrihi waa idinkala soocaynaa lafiifan wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazal qur'aankiibaa haddana loo noqdo ilaahay wuxuu yidhi wa bilxaqi xaqi baan anzalnaahu qur'aankan ku soo dejinnay wa bilxaqi xaq buu nazala ku soo degay wabilxaqi anzalnaahu wa anzalnaa haada alqur'aana isaga oo xaq wato oo shaki aan ku jirin oo waxaaye xikam iyo wacdi iyo mahmaah iyo wax walba isagoo kulmiyey wa bilxaqi nazala wamaa arsalnaaka adigana kuma aanan soo dirin nebi maxamedow ilaa mubashiran adigoo bishaaraynayo wa nadiiran adigoo digaya ma ogiye wax kale kuma aanan soo dirin wa qur'aanan waxaa weeye wa qur'aanan wanazalnaahu waan soo dirnay qur'aanan isagoo qur'aana oo la aqrinayo oo la isku addoommaystay qiraa'adiisa nazalnaahu mufaraqan munajaman laba saddex iyo labaatan sano ayuu mar walba markay wax dhacaan wixii u habboon ayaa la soo dejinaye wanazalnaahu qur'aanan qur'aan baanu soo jedhinay oo faraqnaahu aan kala geynayoo aan saddex iyo labaatan sano ku kala bixinnay litaqra'ahu inaad qur'aanka aqrido cala annaasi dadka inaad u aqrino calaa muksin inaad dadka u aqrido si ay u xifdiyaan oo ay asraartiisa iyo u dul istaagaan axkaamtiisa ay ogaadaan calaa muksin si oo xasilooni oo degeni ku jirto oo nagaadi ah wanazalnaahu qur'aankan waa soo dejinay tanziilan soo dejin baan soo dejinnay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow aaminuu rumeeya bihi qur'aankan rumeeya ow laa tu'minuu ha rumaynina waa kuwii waxaa lala hadlayaa kuwii gaalada ahaa ee iyaga oo soo jeedinayey waxyaabaha badan oo mucjizo keena lahaa waa la hadidayaa waxaa la leeyahay aaminuu bi haada alqur'aani ow laa tu'minuu ama ha rumaynina maxaa yeelay iimaankiinna iyo iimaan la-aantiinna wax uu qur'aankan ka dhibi ma jiro ilaa kamaal iyo wanaag ma ogiye qul aaminuu bihi ow laa tu'minuu ina aladiina kuwii uutuulcilma cilmiga la siiyey min qablihi qur'aankan intuusa soo degin towraad iyo wax ka yaqiinayoo oo dadka ahlu kitaabka saalixiintooda ah kuwaasi idaa yutlaa calayhim haddii korkooda lagu aqriyo yakhiruuna way dhacayaan liladqaani waxaa weeye garkay u dhacayaan liladqaani gararkay u dhacayaan sujadan waxaa weeye culimmadii oo kutubtii hore aqriyey oo kuwa wanaagsanay ahlu kitaab ka mid a qur'aankan haddii hadday maqlaan way ku ta'ahurayaan way dhacayaan iyagoo sujuudayo lirabbi alcaalamiin marka waa sidaas waana soo marnay waidaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mimaa carafuu nimankii ka yimid halkaas oo nasaarada ahaa ee qur-aanka loo aqriyaye ooyey kuwaas weeyaan yakhruuna adqaani sujadan wayaquuluuna waxay odhanayaan subxaana waxaa nazahan waxaa nazahan subxaana wayaquuluuna subxaana rabbinaa rabbiga iyaga waa nazahan yahay oo waxaa weeye shirki iyo welad iyo saaxiibad iyo wax walba wuu ka hufan yahay in kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbinaa rabbiga iyaga wuxuu yabooha la mafcuulan waa kii la sameeyo oo waxaa weeyaan qur'aan iyo nebi maxamed inuu aakhiru zamaan uu soo diri doono ayuu yaboohay subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeye wuuna nooga dhabeeyey yaboohdiyo waa kanoo wuu noo yimid in kaana wacdu rabbinaa la mafcuula wayakhiruuna way dhacayaan liladqaani waxay u dhacayaan gararka yabkuuna iyagoo oynayo wayasiiduhum wuxuu u siyaadinayaa khushuucan khushuuc buu u siyaadinayaa marka tilaawooyinkii qur'aankii aynu ka soo bilaabnay suuratu alacraaf yaa ugu soo horraysay oo afar iyo tobanka ahayd midii labaadna suuratu racdi bay ku jirtay midii saddexaadna waxaynu ku soo maray suuratu naxli tanna waxaa weeye waa tii afraad wayasiiduhum khushuuca qul idcu allaaha aw idcu araxmaana ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa aayaddanna culimmada waxay sheegeen in muxuu ahaayey alla subxaanahu wa tacaala asmaa'u alxusnaa inuu leeyahay marka mid alla minkii magacyaalkiisa ah ood ilaahay ku xusaysaan ood ku tawasulaysaan waxaa weeye ku tawasula sababkeeda wuxuu ahaa gaaladii baa waxay maqleen nabiga oo oo ducaysanayo oo yadcuu odhanayo yaa allah yaa raxmaan yaa allah yaa raxmaan odhanayo fa qaaluu waxaa li in kaana muxammedan la ya'murunaa biducaa'i ilaahin waaxid haa huwa yadcuu ilaahayni laba ilaah buu baryayaa isagoo yaa allaahna wuu leeyahay yaa raxmaanna wuu leeyahay marka iyagu laba ilaah bay moodayaan tiibuu ilaahay ka jawaabay qul waxaad tidhaahdaa qul idcu llaaha ilaahay bari aw idcu araxmaana allaha naxariista badan bari waa laba magacoo hal ilaah uu leeyahay waa magacee ilaahyaal ma aha ayamaa tadcuu mid alla midkii ilaahay aad ku barido falahu ilaahay wuxuu iska leeyahay alasmaa'u magacyaal alxusnaa oo wanaagsan walaa tajhar hala jahrin bisalaatika salaadaada kor ha u qaadin sababu nusuulkeeda horaan u soo marnayo nabigu markuu uu tukinayo asxaabtiisa markuu qur'aanka kor u qaado nimankii gaalada ay maqlaan qur'aankii iyo qur'aankii kii soo dejiyey iyo kii lagu soo dejiyey iyo kii keenay wixii oo dhan bay isla caayeen marka waxaa weeye walaa tajhar bisalaatika salaadaada hala jaharin walaa tukhaafit bihaa hoosna ha u dhigin si ay asxaabtaada ay kuu maqli waayeen wabtaqi dalab bayna daalika waxaa weye aljahri waasiri sabiilan jid oo dhexdhexaada oo gaaladuna ay maqlaynin markaad salaatuleylka tukanayso asxaabtuna ay kula tukan asxaabtaaduna ay maqlayaan waqul waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh alladii allihii lam yattakhid aan samaysanin waladan ubad walam yakun uma ahaanin lahu lilaahi ilaahay shariikun mid wax la wanaagsado waxaa weeye yaa raxmaanu yaa raxiim shariik ma aha shariikun uma ahaanin filmulki awooddana cid la wanaagsata ma leh walam yakun uma ahaanin lahu lilaahi ilaahay weli mid kaalmeeyo min addulli tabardarri iyo daciifnima wakabirhu waxaa weeye laysa bidaliilin ku oo daliila oo dhibaataysan ma aha oo markaa wax u kaalmeeyo uu u baahdo wakabirhu waxaa weynee allaha takbiiran weynen weynii intaa waxaa ku dhammaaday suuratu israa halkana waxaan ka gelaynaa suuratu lkahfi waa makiya aayaadkeeduna waxaa weeye toban waxaa weeye toban iyo mia boqol iyo toban weeyaan suuraddani waa suurad ku soo degtay kahfi waxayna ka hadlaysaa waxayna ka hadlaysaa caqiidadii sidii aan u soo sheegnay oo kale markaas waxay ka mid tahay shan suuradood oo lagu bilaabay alxamdu lilaah yay ka mid tahay alxamdu lilaahi oo faatixada ah iyo suuratu alancaam iyo muxuu ahaayey iyo suuratu alkahfi iyo suuratu saba iyo suuratu faatir intaasoo dhan waxaa weeye ilaahay baa wuxuu mahadiyey nafsahu binafsihi buu ku mahadiyey suuraddu waxay ka sheekaysay waa qisooyin aada u qiimo badan oo qur-aanka ku jiro oo ahdaafteedana in caqiidada la suga ay tahay waxaa weeye asxaabuulkahfi waa laga sheekeeyey waxaa kaloo laga sheekeeyey muxuu ahay qisatu muusa maca khadir waxaa kaloo laga sheekeeyey qisatu dilqarnayn marka haddee sheekhu wuxuu dhaafay qisatu aadam iyo muxuu ahay ninkii ibliis la ohan jirayna waa laga sheekeeyey waxaa kaloo laga sheekeeyey wadrib lahum mathala rajulayni marka aay suuraddu waxaa weeye aada iyo aada suurad u caja badan oo fadli ku soo arooray oo waan arki doonaa fadligeeda waxaa weeye nin asxaabta ka mid a isagoo aqrinayo ayaa faraskii intuu wax muxuu ahay wax soo degay ayuu faraskii boodboodoo cararay markaasuu nabigu u sheegay markaasuu wuxuu yidhi waa sakiinad oo qur-aanka ku soo degtay nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi suuratulkahfi maalinta jumcada qofkii aqriyo fitnatu dijaal wuu ka nabadgelayaa marka suuraddan waxaa weeye guud ahaanba waa suurad cajo badan oo fadli badan oo la yidhi ha la aqriyo maalinta jumcada ah sababtuna waxay tahay suuraddaa shantaa qiso ayay ka sheekaynaysaa shantaa qisaba waxaa weeye adduunka waxa lagu yaqaano waxa ugu xoog badan waxaa weeye waxaa la yidhahda sarwa iyo sulta waa waxaa weeye maal iyo madaxnimo sarwa wa sulta maal iyo madaxnimo marka halkan waxaa naloo sheegayaa shan qiso oo shantaba kuwii ilaahay uu siiyey oo muxuu ahaaye ugu adeegeen diinta ilaahay iyo caqiidada iyagoo awood iyo wax walba lahaa intay dhinac iska dhigeen diinta ilaahay ugu adeegay iyo kuwo wixii ay haysteen diinta ilaahay kala hor yimid taas siraaca meesha ka dhacay oo beyna alxaqi waalbaatil u dhacay taasaa ilaahay nooga sheekaynayaa subxaanahu wa tacaala marka waata suuraddii bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisaan ku bilaabay alraxmaani ee naxariista badnaa alraxiimi ee naxariista goonida lahaa alxamdu lilaahi mahad aladii alxamdu lilaahi mahad alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska leh waxaa weye althanaau aljamiil isagoo ilaahay la ammaano ilaahay baa iska leh althanaau alkaamil maca altacdiimi waalijlaal lilaahi alluu u sugnaaday aladii allihii anzala soo dejiyey calaa cabdihi nebigiisa nebi moxamed ahaa ku soo dejiye alkitaaba nicmadan weyn oo muxuu ahaayey khalqiga oo dhan ilaahay uu u soo dejiyey qur'aanka nebi moxamed buu ku soo dejiyey walam yajcal uma una yeelin lahu kitaabkaasna ciwajan wax qallooca haba yaraata ee ma laha alfaaddiisa macaanidiisa meel walba ceeb iyo isburin iyo kala hormarin iyo midna male walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiiran baan soo marnay walam yajcal ilaahay uma yeelin lahu qur'aanka ciwajan waxaawe qallooc qiyaman waa kii mustaqiima oo khilaaf iyo isburin aan midna lahayn min almuqadim waalmu'akhar waxaaweye qiyaman walam yajcal lahu ciwajan mustaqiima la اkhtilaafa fiihi walaa tafaawuta walaa wijaaja walaa mayla can ilxaq waxaa weeye khilaaf ma jiro ma kala durdurugsanaa ma qalloocsana xaqa kama leexanayo walam yajcal lahu ciwaja qiyaman waxaa weeye maxaa loo soo dejiyey marka kitaabka nebi moxamed maxaa loogu soo dejiyey intaasoo dhan la ammaanay oo walam yajcal lahu ciwajan waxaa weye qayiman la yidhi maxaa loo soo dejiyey liyundira inuu digo qur'aankaas ba'san inuu baas ka digo shadiidan oo adag oo mid ladunhu ilaahay agtiisa ka ahaaday qur'aanka waxaa loo soo dejiyey liyundira bi haada alqur'aani gaalada in looga digo cadaab daran iyo oo min ladunhu ilaahay agtiisa ahaaday iyo wayubashira inuu u bishaareeyo almu'miniina mu'miniinta aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samaynayo alsaalixaati acmaasha wanaagsan ah samaynayo abna lahum iyaga inuu u sugnaaday ajran ajri inuu u sugnaaday xasanan oo wanaagsan maakisiina iyagoo ku nagaanayo fiiha ajrigaa dhexdiisa abadan weligoodna waa muqiimiina kama zuulayaan kamana go'ayo loomana diidayo ajran xasanan maakisiina fiiha abada iyo wayundira inuu u digo aladiina kuwii qaaluu yidhi ittakhada allaahu ilaahay wuu yeeshay waladan ubad buu ilaahay leeyahay kuwii yidhi ama ha ahaadeen yahuudi oo cusayru bnullaahi tira ama nasaaradii ha ahaato oo masiixu bnullaahi yidhi ama kuwii gaalada ahaa ee mushrikiinta ahoo yidhi almalaa'ikatu banaatullaahi kuwaa waa loo digayaa qaaluu ittakhada allaahu waladan yidhi maa lahum uma sugnaanin bihi bi haada alqowli shaniic qowlkaas aadka u foolxun oo ilaahay loo nisbaynayo welad iyo wax la mida min cilmin wax ogaanshooy u leeyihiin maaha walaa liaabaa'ihim kuwii iyaga ka horreeyey ay beentan iyo baadidan ka dhexleena cilmi umalah kaburad way weynaatay kelimatan odhaah takhruju ka soo baxayso min afwaahim afkooda in yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban been unbay ku hadlayaan markay ilaahayba subxaanahu wa tacaala ubadle ay leeyihiin falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim halkana nabigeennaa loo naxariisanayaa siduu ugu dadaalayey wuxuu sigtaa layidhi inaad naftaada hami iyo khami murug iyo walbahaar iyo welwel in aad muxuu ahay u dhimato kuwan markii ay ku diideen oo iimaanka ay ka jeedsadeen maxaase kaa galay alla wuxuu yidhi falacallaka nebi maxamedow waxaad mudan tahay baaqicun kii halaagayo nafsaka naftaada kii halaagi baad mudan tahay calaa aathaarihim saad u daba socoto habeen iyo dharaar ood iimaankooda aada ugu dadaalayso in lam yu'minuu inaynan rumaynin bi haada alxadiisi xadiisi sheekadan qur'aankan oo kan ah asafan liajli asaf murug iyo welwel iyo walbahaar inaad u dhimato marka waxba adiga ha ku falin waxaa yeelay waxyaabaha ay ku kadsoomayaan waa waxyaagaha yaryar ee maalka ee madaxnimada iyo waxa ay haystaan ayay ku kadsoon yihiin ilaahay tiibuu marka noo sheegay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala innaa annagu jacalnaa waan yeellay maa cala al ardi dhulka korkiisa waxaa ziinatan qurux baan lahaa dhulkii uga yeellay waxaa weeye zakhaarif iyo qurux iyo dahab iyo fida iyo qurux bay dhulka u tahay iyo muxuu ahaayey cirkina kawaakib baa lagu qurxeeyey innaa jacalnaa maa cala al ardi ziinatan qurux baan lahaa uga yeelay maxaan u yeelay linabluwahum dadkii inaan imtixaanno ayuhum koodeebaa axsanu wanaagsan camalan xagga camalka keebaa wanaagsan qur'aanku ma dhihin keebaa camal badane wuxuu yidhi keebaa wanaagsan haadaa wabillaahi towfiiq darsigana halkaa joogo